Xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan, oo la filayo inay bilaabato horraanta toddobaadka soo socda, ayaa dadka barakacayasha ah ee ku nool kaamka Alle Aamin waxay codsadeen in la caawiyo maadaama aysan awoodin wax ay ku afuraan.
Magacayga waa Maray Cagay Daqow. Waxaan deganahay kaamka Alka Aamin. Waxaanan ka soo qaxnay qansaxley meel la yidhaah. Waana iska dhibaataysanahay, waana iska baahanahay. Soona waana soo hayaa. Anfurna waa iskaga baahanahay. Guriga waxaan ku dhaqanana waa iskaga baahanahay. Guriga eh, gogolna ma haysano, siyeerana ma haysano. Cunto aap oo guriga aan ku anfurnana waa iskaga waa iskaga baahanahay. marka dhibaatadaas waxaan rabnaa in si dhaqsi oo degdeg ah oo noolaga soo gaaro waxaan u baahanahay badarna waa iskaga baahanahay lacag waa iskaga baahanahay waxaan ku anfurno oo beriga kubal oo beriga soonka oo beriga oo ilaahay tilmaamay oon ku anfurno oona ku soonnana waa iska rabnaa kaamkaan adiga eh, sano saddex sano iyo weli afar sano aan ku noolnahay beriga waxa beriga joodari xataa aan ku seexanana ma haysano waana iska dhibaataysana qaxootiyaana ku nahay meeshaan qansaxley markii hore adiga xoogaynana waa iskaga nooleen beero beerana waa iska tabcanayni beerihiina eh, abaaraha wana daba kacdiyo xoolihii aaba dhammaaday unankona nafqadaayna waaba kala soo baxnayba wallaahi hadda waxaan aan qabto beriga oon kuu sheegayo mala cagaaraan iska guranaa coosaan iska guranaa cooska beertiin u galna xataa waaba nalaga soo raacdeystaabo cagaarkana waaba noola diidaa kastiin lasoo fakanana wax adiga oo ilmihiina waxu noqonayo oon beriga oon wax ka dhiga karnana maba aan hadii badatab labaatan kun ama toban iyo shan kun ka badan maba kusoo helayna kuwaasna qoysta oo beriga dhaqmaayo beriga digsi oo karsanayo oo oo ilmo leh oo wax u- oo noqonayana ma ahan wax weliba oo beriga oo beriga qoys intay ku dhaqantahay waa u baahannahay beriga eh, soonna waana soo hayaa anfurna ma haysano oo beriga waxaas ilaahay og yahay ma ogin waxa annaka ognahay ma jirto meehanaan iska dhex fadhinaa joodarigii ku seexan laheeni darantii ku seexan laheeni weelkii wax ku karsan laheeni aan u baahannahay in waxaan ku afuro laheeni Dhanka kale, gudoomiyaha kaamka Alle Aamin ayaa ka warbixiyey xaaladda ay ku nool yihiin, isagoona codsaday in laga caawiyo wixii ay ku afuri lahaayeen.
ayagoo ma aragtaa ewel kuwii hore aan xaba loo haynin ay iska degnaayeen xerada ama kaamka alaamin badcaas ay iska degnaayeen hadduu ilaahay ka raali noqdo ayaa qoysaskas cusub soo dul fuuleen tii hore ayaa ewelba lala daala dhacaya oo dadka masaakiinta ah xaba loo haynin nin walbaba xooggiisu inta la baxo ku noolaay hadda xooggii iidoo ku noolaay waxaan galaynaa bisha barakeysneed ee ramadaan ayaan galaynaa wax ma ay haystaan ay ku afuran ma haystaan qofkii inuu xooggiisii oo dhididkiisii wax ku soo shaqaysto iyo inuu bishii u soomana macnaha ma awoodi oo awoodiisa ma gaarsiisna Ee, ma haystaan biyo ma haystaan oo biyihii jeebkooda ayay hadda ka dhiibtaan ma haystaan hoy fiican ma haystaan